bismillahi raxmaan raxiim raadiyo warsaan ilaa mahadsantiin bulshada ku nool degmada balbaali iyo tuulooyinka hoos kooye wayba arkole amaansho iyo xaalad iyo ciidan faylata boqolkiiba boqol amaansho maadaama laka jara xilligii xilli beeraadkii oo tacabka iyo beero taabadaayeen xilligii weliba beerfalka lankasaay iyo marahayaan guud ahaan wayba arkole xilligii beerfalka laka jara rajona ciidan dhanka kale gudoomiyaha gobolka baay qofkii hogaamiye iyo wasiirka caafimaadka dowlada koonfur galbeed iyo maalmahan mul ka suganahay degmada bargaale ee gobolka baay taliya ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah maxmed isaaq caracase iyo saraakiil sarsare oo ka socdaan hay-adda d d g
wafdigaas agnagadaana deegaani degmooyin ku tirsan gobolada baa iyo bokool madaxweynaha koonfur galbeed amarka bii dhawaano intii howlgale ay ku bilawdaan ay howlgala ku dareeraan degmada bardaan
howlgalada sidiisa ka socotaanba gudoomiyihi horba ku socdeen degmada bardaal ee gobolka baay sidii wayaan socdaan waybahar kore xasal ee ma jiraan hase ahaatee walyar farsame oo sidii howlgaladaas iyo ungadala fadeen howlgala madadhan eh oo aan hayna howlgalo bahayna masuulasku bahi howlgalalan bahi micnaajiin hayna miiradal sii kanagada lahayaan qorshe ay jiraan insha allahu tacaala howlgaladii la jooji la jooji doona masaxakada doona ma jiraan laakiin nimankaas nabadjiidka eh oo cadowga ee lamadnamada aan socdaan shacabka soomaaliyeed baadin fara badan ka hayaanba shaksi kumada isu ka suganyiin guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada bardaayo tuulooyinka hoostooda insha allah maadaama yeerta sacdoonka ilaah degmada bardaayo tuulooyinka hoostooda hab yaraatay wal ammaan dare ee mase nimankaas dhibaatadii ka haayeen culeyskii ay injireen aan arag koro wayba waa boqolkiiba boqol ammaanka degmada bardaale way iska hadlaayo koro waana idan faylay haddii annagana webdiga uu soo gaamiya gudoomiyaha gobolka baa cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo weliba isaaq cali subag oo wasiirka caafimaadka iyo talakaxigeenka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada booliska gaarka ee maxamed isaaq arcas oo deeran degmada bardaal ee gobolka baay uljeedjo mehay gadoomiye
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan nahay uljeedka gobornaka mase gobortooraha gobolka baay cabdirashiid iyo wasiirka caafimaadka ee dowlada koonfur galbeed mudane isaaq cali subag iyo taliya ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ee dowlada koonfur galbeed maxamed isaaq cara case iyo wayba olajeedi lahaayay mashruuc dhawaanta rasmi ee an ku bilaawda doono mase lanku fuli doono degmada bardaaliyo deegaanada tuulooyinka hoos kooya oo hormuudna ku ata hay-ada d d g haye
saraakiil ka tirsan hay-ada d d g iyo goboltooraha gobolka baay iyo wasiirka caafimaadka waygeekasa rasmi aan la kulameyna maadaama iyo maalmoonba goongooniya la qaadadayan bulshada ka nool degmada dardaale iyo maamulka degmada saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowlada koonfur galbeed khaasatan ee booliska gaarka ah way geeka fursad u haleena hantiyo la kulamaan shacabka ka nool degmada dardaale iyo tuulooyinka hoos kooya iyo kula waraysadan xogti degmada dardaale shacabkii ka nooleen horumarka ku jira nabadgelyada ku jirta sii wada shaqeynta maamulka iyo shacabka xalsho marow wada shaqeynta ciidamada iyo shacabka iyo maamulkana xalsho meel marayaan wali horumar degmada ku jira iyo wali shacabka maadaama haydadidigiata hayad mashaariic fara badan degmada baldaala anwada oo micnaajana ay silam hela adeegii bulshada degmada baldaala shacab shiilanka idiga fadi ilaah idin sheegi shacabka degmada baldaala iyo gobortooraha gobolka iyo wasiirka caafimaadka iyo maamulka degmada dhammaantii isku dadan iyo taliya ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka eeba ilaahay abdigii waanka gabagaboobay farxad iyo heeheen wayna bulshada degmada bardaale iyo maamulka degmada maamulka degmada iyo wasiirka caafimaadka iyo gobornarka bay afgorada inay maca taliya ku-xigeenku intii ammaan kale ku wada shaqeeyo lanhalana shacabka degmada bardaale kalanti qaadanayna insha allahu tacaala hadan nagadan doonta kalantii gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed howsa kulan la qaaday ee shacabka ku nool degmada bardaale kulankaas muhiimada iyo kuwiinaya kuwad hadaleen maartay iyo welibkan d d g o iyo gee kulan la qaadeen shacabka magaalada berdaal
muhiimada kulankaas waxay intii shacabkii iyo dowladda koonfur galbeed maadaama iyo shacabkii degmada berdaale iyo shacab eed injeel shacab eed injeel ee dowladnimada shacab eed injeel tii wadanka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed laga wadan ammaanshii mise nabadgelyadiisii horumarshii laga faalan karo dad isjecelniyo iyo in sheegana mase isla afgorodeena shacabka degmada berdaala intiiyo maadaama hayada d d b oo gudoomiyaha gobolka la socoto shani saraakiisheedna safrigaasi ay goorjoog ka haayeen wayo ubaahan yihiin amase weli baaxida bulshada iyo kula wareysada ayaan waa isla afgorodeena ka rasmi eh mase isla meelikeena isbitaalka
gudoomiye ka fahagni ka maamul ahaan maamulka degmada berdaala maadaama uu wasiirka caafimaadka sugusugaya degmada berdaala isina kulan waldana wasiirka siiswalanku qowda lahaya xaalado caafimaad darada ku jira degmada berdaal iyo wilib deegaanada kale hoos kooya
maamulka degmada berdaal oo gudoomiyaha degmada horkacow weliba kulan ballaaran waa la leenaa oo weliba maalmadii hata la hadlaafay goostoo tahay wasiirka caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyagoo kula hadleen baahida caafimaadka oo ku jirta degmada berdaal iyo tuulooyinka hoos kooyan iyagoo aan jirna hab yaraatee isbitaal shacabkaasi baahidii adeegii caafimaadku fuli lahay degmada berdaal iyo tuulooyinka hoos kooyan injirna maadaama xilligii roobaadka ilika jira kana fara badan wadanka ku daratay cayayaan badan wadanka ku jira farada kora cuduro fara badan shacabkan iyo iyo shacab oo aan awoodna markaas maadaama wadadan dhexayta isaan horba sheegay degmada berdaala iyo gobolka baay maadaama xilligii roobaadka ilika jira iyadan dhibadanta way isla afgordeena hadii shacabkaas oo dhibaataysan oo caafimaadka iyo daawalaanka ka dhibaataysan lan hela maamulka degmada iyo wasiirka caafimaadka isbitaal oo kaafiyow baahida dadweynaha dhammaantii wayna isla afgordeen antii insha allahu tacaala ama goor dhow oo waktiga kaasooda aan helayna isbitaalkii degmada berdaale shacabkaaslanka ereyga laaysan rasmiya la dhinaca doona insha allah xarumo caafimaad oo yaryar ka yaalan degmada berdaale wasiirka seeday ha argay baahida ee ku jirta
ha wasiirka caafimaadka wala emerisa booqdiya way kumanhaytay siyaadka degmada berdaale iyo lata oo galansan tahay siyada unicef iyo bishacas weliba ciidanka faraxay maadaama mcskaas xarun keliya oo la taabado karo xarun caafimaad oo degmada berdaale ka taaliyeeta maadaama iyo isku yarta daawadiyo iyo qoraya shacabkan uga wadayaan laakiin nagadi bulshada iyo ummadayana man idanka dadaalin oona min imaadan diyaarin ah intii ma yeelan laakiin diniga daawo rasmi ah oo ka filan shacabkaasi oon hayna waliyo hayana shacabka aan iska diyaarsiiyaan insha allah shacabkan hadaafay degmada berdaale gobolka bayway ee si rasmi ah caada dhigatay diyaarad dhowaan degmada berdaale handuna oo micnaaji yihiin diyaaradii diyaaradii jaadka marka si rasmi ah waa degmada berdaale qoratay waana si rasmi ah waa si nabad ah waa ka nagatay iyagoo wal dhibaatay haba yaraatay iyagana kulowna insha allahu tacaala dowlamaad inay wadatay wadanka kenya iyo waqooyiga dib marka nagatay insha allah